لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب من الشرك waxaa ka mid a الاستعاذة in la magan galo بغayr الlahi cidaan alla ahayn iyo وqول الlahi taعaalى وأnahu kana rijaalu rag ayaa ahaaday oo min ainsi insiga ka mida yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag oo min aljini jinniga ka mid a fazaaduuhum waxay u siyaadiyeen rahaqan rahaqan ay usiyaadiyeen iyo duqyaan iyo kibir wacan khawla binti xakiim qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam yaquulu leh man nazla qofkii dega manzilan boos faqaala yidhaahda acuudu waxaan maangala bikalimaati اllahi taamaati kalimaadka alloo dhammaystirraa min shari maa khalaqa wixii alla uu abuuray sharkeedii aan ka magangalaa lam yadurahu shay-un shay ma dhibo xataa yarxala min manzilihi daalika ilaa booskaas uu degay iyo deegaankaas uu degay uu ka guuro rawaahu muslim waxaan kusoo weri jirnay kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh islaam maxamed ibn cabdilwahaab annajdiy raxmat ullah calayhi waxaan bilaabaynaa maanta aan gudagelaynaa baab ku saabsan alisticaada bigayr illah alisticaada alisticaada macnaheedu waa maxay waa alabu le alcawd waa magangeliye alab waay magangeliyo oo la dalbo ama magangeliye magangelid waay magangelid iyo magangeliye alab ma farqigaa udhaxeeya waa isku meeshii magangelid iyo magangeliye alab alisticaada marka waa magangelid alisticaadatu bigayr illahi ushiku yidhi inay shirki tahay isticaadada waa soo marna an malayna usulusalaadka kusoo marnay meeqa loo qeybiyey afar qaybood qeybta koobaad waa alisticaadatu billaahi subxaanahu watacaala alisticaadatu billaahi subxaanahu watacaala ay bidaati illaahi waxaana u daliila qul acuudu birabbi اnnaasi maliki اnnaasi ilaa aakhiri suura iyo qul acuudu birabbi اlfalaqi shari maa khalaqa ilaa aakhiri suura taas waa alisticaada bidaati illah tan labaadna waa maxay alisticaadatu bisifa min sifaati illah in la magan galo sifo sifa sifaadka alle ka mida tilmaan tilmaamaha alle ka mida in la magan galo sida ilahay sida xadiidka noo imaan doona acuudu bikalimaati illaahi attaamaati waxaan magangalaa kalimaadka ilaahay oo dhammaysta tiran kalimaadka ilaahay waa qur-aanka ilaahay qur-aanka ilaahayna waa sifa min sifaati illaahi marka waa waa صifa min صifaati اllahi in la magan galo waay صifa sifooyinka alle ka mida ayaa la magan gala acuudu bikalimaati اllahi taamaati min shari ma khalaqa labadaas maxay noqonayaan labadaas waa cibaado labadaas waa cibaado in ilahay la magan galo iyo in صifa min صifaatihi la magan galo ama daatadiisa la magan galo ama صifatiisa la magan galo allah subxaanahu watacaala labadu waa cibaado labadu waa cibaado mida saddexaad wuxuu wuxuu awoodo inuu kaa magan gasho ahay waa inaad makluuq magan gasho makluuqaasna waxaad ka magan gelaya uu kaa magan geli karo wax makluuqa tabartiisa ay tabartiisu tahay inaad makluuqka ka magan gasho makluuqaasi waa awoodaa waxa aad marka koobaad makluuq waa nooli mid dhintay mahaya marka xigta waa xaadir waa joogaa marka saddexaad waxa aad ka magan geli waa kaa magan geli karaa taasna waa qaybta saddexaad waay tusaale ahaan inaad ciidan kusoo cararto adoo tuug ka cararaa ama aad cid usoo gasho adoo qof kale ka cararaa cidduna ay waxaan kaa celi karto oo aad cidda gadaal ka marto marka yaad magangeliye cidda ama ciidanka yaad ka magangeliye waxa markaas tuuga ama kugu haya dhibaatada kugu haya wayna kaa reebi karaan markaas wana way kaa reebi karaan waana ay kaa reebi karaan taas ma banaan taha ma soo banaana waa banaan tahay saxiix muslimka sida ku taalla nabiga calayh isalaatu wasalaam xilligiisii gabarah hadday markaasaa waxaa ku jaabintay xadiisku xadiis ummi salama facaadat biummi salama gabadhii markii nabiga warkeeda loo keenay facaadat biummi salama ummi salamay magan gashay bas ku aadiday waxa markaas ummi salama laga magan galaaho waa waxa ay ka cabsheeho ku saabsan ciqaabta ka imaanaya arrintaas umusalamana waa awoodaa inay waxaan ka hadasho laakiin sharciga amase waxuusa ogolayn xad min xuduud illaahi qof galay in loo egeeyo oo looga ergeeyo xuduudda in lagu oofiyo sharciga sharci ahaanaysa u banaanayn lakin qofku waa dhihi karaa waxaan waa ka ergey karaa marka qof waxa ay qof nool waxaan idhi qof nool oo xaadir ah waxay awooddo inay kaa magan gelido waa laga magan geli karaa magangelyo laga magan galo taas saddexaad marka ma mubaaxa mase waa shirki waa mubaax shirki maaha taas mubaax waaye waa midda saddexaad waa mubaax midda afraad oo u dambayda waa maxay qof maqan ooda waxyaabaha aaladaha casriga aadan kula xariiraynin inaad magan gasho ama qof dhintay aada mutlaqanba magan gasho ama qof joogta waxaysa awoodi karin aad ka magan gasho masalan tidhaahdo xasano waxaad iga magan gelidaa naarta ilaha iga magan geli naar ilahay miyuu magan geli kaa magan geli karaa asagaan iska magan geli karin inuu qofka magan gelisa iska dhaaf ama midda afaraad aada magan gasho jinni aada magan gasho ama jinniga aada magan gasho intuba maxay soo galayaan qaybahaas qof maqan ooda aalada casriga kula xariiray inaad magan gasho koog qof dhintay inaad magan gasho labo jinni inaad magan gasho saddex qof xaadir ah inaad magan gasho laakiin oo noolo laakiin aan awoodin waxa ay aad ka magangeli aan kaa magangeli karin oo ilaahay keliya cid ka ma dad ka magangeli karo intuba maxay noqonayaan shirki qaybtaas afraad marka waa qaybta shiiku oo ka hadla qaybtaas afraad waayo qaybta shiiku ka hadla markuu leeyahay baabun min ashirki alisticaadatu bigayri illahi qaybta afraad ku taal qaybta labada qaybadood hore waaba ilaahay magangelyo ilaahay la magan galay waay see daatada alla iyo sifada allaba waa allah subxaanahu watacaala waa ilaahay iyo sifaadkiisii qaybta saddex saddexaadna oo ah makhluuq xaadir ah oo nool wuxuu awooday in lamagan laga magan galana way banaan taha way banaan taha iska dhaaf inay shirki noqotee qaybta shirkiga waa maxay waa qaybta afraada u dambayda isticaadada oo ah in la magan galo qof dhintay ama qof maqan oo nool oo aada aalada casriga kula xariiraynin ama aada magan gasho jinni la magan galo ama qof xaadira aad ka magan gasho wax ilaahay keliya kaa magan geli karo qof xaadir aad ka magan gasho wax ilahay kaa magan geli karo taas waa marka waa shirki intaas wa wuxuu sheiku marka baabun min ashirki alisticaadatu bigayri illah shirkiga waxaa ka mid ah alisticaadatu bigayri illah ilahay cid aan ahayn la magan galo iyo waqowli illahi tacaala waanahu kana rijaalun waa suurat ljinni ilahay markuu ka sheekeeyey waxyaabihii nabiga nabiga calayh isalaatu wasalaam jinnigii inta dhegeystay khabarkiisa hadalka nabiga maqlay iyo aayadaha qur-aanka oo nabigu akrina dadkoodii u laabanayay iyo waxay dhahayeen waxyigii loo waxyooday markii alla uu ka warramayey a ilahi wuxuu yihi waanahu kaana waxaa jira dadka waxaa lee waxyooday waanahu kaana inuu ahaa rijaalun rag oo min alinsi insiga ka mida yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin ragay magangeli jireen oo min aljinni jinniga ka mida fazaaduuhum waxay u ziyaadiyeen rahaqan ayay u siyaadiyeen waxaa la magangalaa ma insiga mase waa jinniga jinniga la magangala insiga magangala markaasi waxay u siyaadiyeen rahaqan ay u siyaadiyeen rahaqan laba macno waa lagu fasiraa kibir waa lagu fasiraa kibir iyo xadgudub iyo qoof kibir iyo xadgudub iyo qoof waxaa kaloo lagu fasiraa rahaqan cabsi iyo argaagax cabsi iyo argaagax marka fasaaduuhum faacilkeedii aawe waa wowga humtuna waa maxay mafcuulu bihigii waa wixii wax loo siyaadiye waay wixii wax loo siyaadiyey labadooda marka kee faacilkiiya keesa mafcuulkiiya ma jinnigaa faacilkiiya mase insigaa faacilkiiya labada waa laga dhigi karaa haddii marka rahaqan lagu fasiro kibir iyo duqyaan iyo xadgudub kibir iyo duqyaan iyo xadgudub haddii lagu fasiro rahaqan yaa faacil noqaa yaa faacil noqaa wax wax siyaadiye waayo markaas yaa wax siyaadiyey kibirka iyo duqyaanka yaa siyaadiyey insigaa siyaadiyey u siyaadiyeen jinniga u siyaadiyeen say u siyaadiyeen jinnigi jinnigi waa la magangelaa jinnigi waa la magangelaa sida soo aroortaba haddii carabti hore waxay ahaayeen nin ayaa kamidu haddii uu yiraa hadduu yimaado waadi dego ama boos uu dego wuxuu dhihi jiray acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi saasuu dhihi jiray acuudu bisayidi hada alwaadi sayidka iyo ninka madaxda ka ah oo madaxweynaha oo jinniga oo meesha haysta meesha degan madaxda u ah ayaan magangelaa maxaan ka magangelaa min sufahaa'i qowmihi qowmkiisa kuwa wax matarayaasha ama kuwa maangaabiyaasha oo jidkijooga iyo musaafirka aan nabadgelayn saasay dhihi jireen marka markii jinnigu saas maqlo mar walba oo insigii ma isagoo insigu magangelaa markuu maqlo oo infiga u yeerana jinigii maxaa u kordhaya qooqiy kibira u kordhaya qooqay kibirkan yaa u kordhiyey u siyaadiyey insigaas yee- u yeeranaya marka fasaaduuhum insigii waxay u siyaadiyeen fasaaduhu insigii waxay u siyaadiyeen hum jinigii u siyaadiyeen rahatan kibir iyo qooq iyo xadgudub bay u siyaadiyeen mar walba oo lasii caabudo oo la magan galaba kibir iyo qooqa kasii qaadaya xadgudub haddii laga dhigo rahaqan cabsi laga dhigana waxa wax siyaadiye waayo waa jinigii oo waxa le markaas fasaaduuhum fasaaduu jinigii waxay u siyaadiyeen hum insigii rahaqan cabsi u siyaadiyeen markay arkeen inay magangelayaan ay argagax kuyayaan iyo buunbaalle nafta uga qaadaya iyo qayro iyo shanqar markii waadiga qajdafa ka yeelaya markii meesha la dego ama jidka la mari tago qofka waa kunjeehayaan si qofku oo u wixiraado mar walba jiniga jiniga mar qofka qofka lugta la gasha oo jiniga ka baqdo oo jiniga ka hebaysata oo jiniguna wax ka dhibi kara u qaadata hadduu arko qofku inuu saas yeela qofkuna uu mar walbaba ji- jiniga uu baqinta saagida uu ka baqo uu jiriic jinigu dareemo jinigu waa dabakaca qofka hadday xoolo ka bixido amaba ay magan gashana warkeedba kuma sii jiro hadday laaguushto xoolo siido amaba maaragtay warkiisa ay yeesho amaba ay maaragtay xoolo ka bixido oo ay mingis iyo wax iska tunto kuma sii jiro kuma sii jirto maanta oo dhan qofka oo qabana mar uu ceejiyo mar uu halaajiyo si qofka uu hadba u soo laabto asaga oo u magan galo asaga oo mar walba asaga uusa lagu bixin waad aragteen dadka mingiska laga tumo waa laga mudeeyaa uga tegi maa si mutlaqan uga tegi maa jiniguna ictidaa iyo xadgudub u leeyahay sida insigu wax u dhibaan u dhibaasma laakiin sida noo imaan doonta jinigaas wuxuu leeyahay marna difaac u leeyahay dhibkiisa wax le kahortaga oo looga hortago ah sharcigu u sameeyey haddii kahortagii aan la samayn ee dhibkii dhacana dhibkii jiniga qofka uu saameeyana wuxuu leeyahay daawo u leeyahay daawo u leeyahay dhibka jiniga waxaan ihi kahortagna waa leeyahay haddii uu dhacana wuxuu leeyahay daawo u leeyahay kahortagiisu intuusa dhicin waa maxay waa adkaarta adkaarta in la akriyo sharciga ah adkaarta sharciga ah in la akristo wa lixirta xirto qur-aanka la akristo wax walba xirxir waayo lagu yidhi aad ku xirto xirato waxaa noo imaan doontaa acuudu bikalimaat illahi saamaati min shari maa khala qofku markuu yidhahdo hadduu meel dego inaan shaydaan ku dhibaynin markii laga hadlaayey alimaamu alqurtubi raxmatullah calayhi saaxibu tafsiir ayaa wuxuu leeyahay hada khabarun saxiix kelimaadkan oo la magan galo qofkii kelimaadkan ilaahay magan gala inuu qofkaasu magangala oo jiniga ka magangala markuu ka hadlayo wuxuu ihi hada khabarun saxiix waaye khabar saxiixa waaye oo nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam wa qowlun saadiqun iyo hadal runa waaye calimnaa sidqahu shaygan sidqigiisa haddii qofka uu ilaahay kelimaadkiisa magan galo in wax dhibi karaa waysa jirin runtiisa waa ogaan waa ogaanay daliilan wa tajruba labadaba ku ogaanay daliil ahaanna waa ku ogaanay oo ayadaha iyo xadiista noo sheegay wa tajruba tajrubana waa ku ogaana waaqic ahaan wax dhacay waayo fa inii wuxuu yihi mundu samictu hada alkhabara markii aan laga soo bilaabo markaan khabarkaanba maqlay iyo xadiiskaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam camiltu calayhi waa aan ku camal falay falam yaduranii shay-un waxba ima dhibin ilaa an taraktuhu ilaa markii dambe aan ilooboon ka tegey faladaqatnii caqrabu faladaqatnii caqrabun markaan iloobay dikrigan iyo ducadan inaan akristo iyo kelimaadkan ilaahay aan magan galo aa isla markiiba waxay dhuftowri qaniinay dabaqalooca bahalka la yidhahdo bilmahdaba muhadaba meesha la yidhahdo ugu qaniinay leylan habeen fatafakartu waa aan fakeray fii nafsiyan ku fakeray waxaan kili maxaa dhacay faidaa bii qad nasiitu an atacawada bitilka alkalimaat waxaan soo xusuustay inaanba iloobay kelimaadkan inaan magan galo kelimaadkan inaan magan galo alimaam lqurtub wuxuu leeyahay acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaqa weligay waa qisan jira markaan maqla laga soo bilaabo weligeena waxay ma dhibin wax dhiba dad iyo duunyo iyo bahal iyo halaq waxay dhiba lama arag jin iyo insi midna ilaa waagii dambe aan iloobay ee rarani cuna habeenkii dambe markaasaan fikeray maxaa dhacay waxaan ogaado yidhi inaan kelimaadkii magangelyadii aan magangelayay aan iloobay marka halaqa iyo sharta iyo dhibaatada iyo jiniga iyo insiga dhibkooda o dhan ba wax ka hortagay leeyihiino waa xifdixilka waay aaya kursiga qur-aanka ilaahay adkaarta waaridadaha oo soo aroor hadday dhacaan oo cudurkaan kugu dhaco oo jinigu qofka soo weerarana wuxuu leeyahay daawu leeya daawadiis waa maxaa laakiin waa in qur-aanka iyo dikriga iyo toosnaanta iyo alloo la magan galo subxaana watacala laga magan galo shartooda in lakaal la kaalmaysto wa kahortagiisuna daawadiisuna waa taas kahortagaasna waa leeyahay daawadiisuna waa taas mar walbana la iska ilaaliyo in isaga loo khuduuco isaga loo jilco waa bas waa bini aad waxa waaye waa waa makhluuq maskiina makhluuq maskiina waaye waa addoon ilaahay adigu uma jeedid lakin isagoo kuu jeedaa cibaado ma mudna in la baryo ma mudna in la magan gala ma mudna isaga iyo insiga yaa fadli badan insigaa fadli badan in marka la isku daciifiyo o la isku jilciyo oo laga boqo oo rucbi iyo argaaga uu ku siyaadiyo wax fiican ma marka marka ugu horreeya qof walba kahortagaasa isku dadaali kahortaga dhibkiisa laga hor tago intuu isagoo kugu dhicin aa lagu dadaala oo maxaa laga loogu saa loogu dadaalaa ilahay ayaa laga magangala subxaana watacaala shartiisa ayadaha qur-aanka laga akrisanaa adkaarta nabiga ka sugnaatay alayh isalaatu wasalaam laga akrisanaa hadday dhacdana inta kale lagu daaweyna waaya waaya waaya wa anahu kaana rijaalun waxaa jiray rag oo min aljin insi insiga ka mid a yacuuduuna waxay ahaayeen ku magan gala birijaalin rag ay magangeli jireen oo min aljini jinniga ka mid a rag jinniga ka mid ay magangeli jireen fasaaduuhum waxay u siyaadiyeen insigiiya jinnigi waxay u siyaadiyeen rahaqan maxaa leeyahy markaas insigiya jinniga waxay u siyaadiyeen ay magangelaayeen rahaqan kibir iyo qooq iyo darray u siyaadiyeen ama fasaaduuhum jinnigiiya waxay u siyaadiyeen insigii rahaqan maxay u siyaadiyeen xabsihii argaaga haa xabsihii argaaga ay u siyaadiyeen marka baalku weerar waayo waayo can khawlata binti xakiimin khawla binti xakiim waxaa laga wariyay qaalad waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka allo yaquulu leh man nazala qofkii dega manzilan boos ee faqaala yidhaahda faqaala yidhaahda acuudu bikalimaati illahi taamaati yidhaahda waxaan magangelaa kelimaadka alloo dhammaystirtiran min shari maa khalaqa wixii u abuuray sharkiisaan ka magangala qofkii yidhaahda lam yadurahu shay-un shay ma dhibo xataa yarxala ilaa uu ka guuro min manzilihi daalika gurigiisa ilaa uu ka guuro booskaas u degay nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofku boos ma dego hadduu boos degay hadduu yidha hadduu boos ka dega yidhahdo acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaqa hadduu yidhaahdo lam yadurahu ma dhibo shay-un shay xataa yarxala min manzilihi daalika ilaa uu booska ka guuro rawahu muslim rawaahu muslim waxaa la magan galaa ilaahay la magan galaa kow maxaa kaloo la magan galaa kiisa iyo asmaadiisa intaasuba waa la maangala maangalyaduna waa sharci waana cibaado wixii intaas ka soo hara na tafsiila ku jiraan nidhi oo makhluuq ah makhluuqa hadduu xaadir yahay waxaad ka maangelayna uu kaa magangeli karo jaa-is waay una nool yahay haddii laakiin uusan intaas ahayn hadduusan intaas ahayn maangelyada la magan galaaho wax sharciya maaha maangelyada la magan galaaho wax sharciya maaha qof walbana waxaa raba in adkaarta af ku hayo haddaad meel degto guri degto ama geed hoos fadhiisa tagto acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaqa kana wax ku dhibaa lama arko jinni kuma dhibi karo insi kuma dhibi karo halaq kuma dhibi karo raaraan kuma cuni karo masku cuni ma wax kastaabaa mari haddii cudur kugu dhacana adkaarta afka qabo daawo ka dhigo hadday qaniyo tahay iyo hadday tahay ilaaco iyo hadday tahay jinni dhibkiis intuba waxaa lagu daaweeya qur-aanka ilaahay iyo adkaarta nabiga calayhi isalaatu wasalaam ka sugnaata ayaa lagu daaweeya waana daawo daawadaasuna waxay anfaceedu la arkaa haddii qofku yaqiinsan tahay inay daawo tahay waxyaabaha khuraafaadka oo kalena ay iska dhaafto qofku khuraafaadka iska dhaafto maalin laweydna waa soo marnay meelaha qur-aan saarada u fura meelaha qur-aan saarada u fura oo qur-aanka goosgooska lagu afriyo sharcan maxay tahay niri wax fiicana bidacawa wax fiican ma qur-aanada mararka qaarna soo duubo waxaan jaadaha ku duuban naxeeyi qur-aanka alasoo qaad ala soo duubaa ya qur-aan ala soo duubaa qofkii dhegtaa loo saara waxaa ka fiican qofka qur-aanka lagu akriyo waxaa ka fiican haddii ay qur-aankaas lasoo duubay waxyaaba badan oo asbaawo ay ku jiraan oo goosgooska uu ku jiro oo matalan sixirka jinni jinni jinni sixir sixir sixirka in lagu celcelaan ama wax fiican ayadana wax fiican oo qur-aanka ilahi oo ciyaar ku jirta waay qur-aanka ilahi oo ciyaar ku jirta waxaa laga yaaba marka ciyaartaas qur-aanka ku jirta oo lagu ciyaaraa qur-aanka waad aragteenoo waa habaysanya habayskaas u habaysanya waxaa ku jira qur-aanka meele in lagu joogsado ay mamnuuc taha anke meele in lagu joogsado ay mamnuuc taha qur-aanka oo macnuhu kale ku ah haddii lagu joogsado in marka lafdi keligiisa lagu celceliyo jinni jinni oo kale insi insi oo kale sixir sixir oo kale macnaha uu siyaadaa waa maxay macno keeni o maayo waxaa marka laga yaabaa haddii qofka saas intaas lagu celceliyo in shaydaanku yidha waa baxaynaa waa baxaynaa uu yidhaahdo haddii cagga saasa dhegta loo saaro waa baxaynaa waa baxaynaa dadku xoogaa intaasi wax ay maarata ay dor nacsi uma- u malaynayaan marka waa dabakacaya waana soo marno waxa suurtagal ah soo warraba dadka inuu mahallakada ku rido inuu khayradhaanta khayradhaamina inuu khayradhaanta khayradhaamina suurtagal ninka isliinka majiniga waa ka qayrisiiyaan soo ma waa ka qayrisiinaya laakiin waa heshiis ayaga iyo jiniga jiniga iyagu waa heshiis waxay heshiis u yihiin inuu isaguna saas yidhahdo isaguna qayriyo haddaan saas la yeelin oo ninkaan uusan jiniga ninka adag uusan noqon yaa ninkaan u imaana yaa lacag siina yaa warkiisa yeela warkiisa la yeeli maayo marka qur-aanka ha laysku akriyo qofka qur-aanka in isku akriyo markay fayodahay ha isku akriyo xirxirka adkaarta guriga markii laga baxa markii la soo gala saadka markii la gala markii laga baxa ee markii waagu bariyo markay galab tahay intaba adkaarta afka ha lagu hayo qur-aanka ilaahay xijaab haddii gabdhuhu ay wuxuu gabdha yihiin xijaab ku dadaalkiisa qiila iyo qaalaba in laga tago qiilada iyo qaala in laga tago xanta laga fogaado xumaanta dhan laga tago ilahay lagu xidhaado subxaanahu watacaala qalbigana ilahay lagu xidho waxaba yaraatee cabsi jiniyan aysa dadka geli cabsi jiniyan aysa dadka geli waxyaabaha ilaaca cilanaadka la yidhaahdo cilanaadku horta ma wax muuqdaa mase wax qarsoon waayo ya cilanaadku waxa qarsoon u yaqaanaan waxyaabahaas qarsoon oodan ujeedin oo makluuqa ah cabsishada laga cabsada ahay qofka wuxuu siyaadiyey cabsi saayida cabsi saayida u siyaadiy hadduu marba heerka khadkaas galo qofku tallaaba ma qaadi karo tallaabtu qaado wuxuu leeyahay amaad jinninka ka hor dhacdaa amaad awliye ilaahay duulay ka hor dhacdaa amaad meel hibla malaa'igta ka hor dhacdaa waxba uu is leeyahay maanta oo dhan wax fiicanna maa waxaas wax fiicanna maa marka qofku inuu ilahay ku xiraadan rabo subxaana watacaala adkaartan uu ku dadaalo ka hortagay u noqee haddii wuxuu ku dhacaana ayadu qur-aanka qofka isku akrido walaalheed ku akriyaan gabdhuhu gabdhaha ku akriyaan wiilashu wiilasha ku akriyaan saas la yidhahdo la dadaalo cashiradana lagu dadaalo qaadashadooda iyo barashada diinta qur-aanka akhriskiisa nidaamka dugsiga iyo iskudubiridkaas waxaas lagu dadaalo shaydaanku waxa suurtagala inuu meelaha khayrka soo weeraro khayrka ma ogola haddana kuma sii jirto dadka iyagoo ayaanta aan isku dibadhacsanayn hadday meel ay yimaadaan meel diineeda oo tacliimu ka jirto oo habeen iyo maalin microfonku shidan yahay oo khayrkaasi wanaagaasu ka jiro shayaaiinta insiga iyo jinniguba raalli kama aha shayaaiinta insiga iyo kuwa jinniguba raalli kama aha kuwa insigu makriga u maleegaya meelaha saasan oo kalea makrigaasi waxaa laga yaabaa in mararka qaar duulaan la soo qaado oo ciidamo lasoo diro o axrada dhan laga qabtaa suurtagala waa makri oo shayaaiinta insiga oon raalli ka ahayn arrinta ay samaynayaan kuwa jinniguna maxay samaynayaan buuq iyo sawaxan markaasay cashirka buuq ku furaayaan dugsiga buuq ku furaayaan hadba naagu soo dhace hadba nin tuurayaan hadba qof waale maryaa tuure saasay wadayaan laakiin maxaa la yeelaa ma laga cudur bilaysaan dariiqana ma la sii haynaa mase waa la baqana maya dariiqa la sii haynaa waana laga cudur bilaysaa dhagahana waa laga furaysaa horena waa loo socaa horena waa loo socaa shaydaankuna waa jaba marka dambe haddii saas go-aankaas la qaato shaydaanku waa jaba go-aanka haddii la qaato niyaddaas fiican la yeesho dariiqa la qabto oo dariiqa aan laga leexan adkaarta afka lagu hayo sharciga dhaqankiisa la tadbiiqiyo boqol kiiba boqol la tadbiiqiyo ragga dumarka sida loo leeyahay shayaadiinta insiga iyo kuwa jinnigu waajabayaan laakiin waxaad ogaatiin shayaadiinta insiga iyo jinnigu waa inay col qabaan colkaas waa soo kala hormarayaan mahane waxa laga yaaba inay soo wada socdaan inay soo kala hormaraan laga yaabaa marka waxaa la rabaa in si fiican ilaahay loogu xirmo subxaanahu watacaala ilaahayna la magan galo wax bini aadan aan la magan gelin jinni aan la magan gelin makhluuq laga fogaado makhluuq laga go-o qofkana in badan waxaa fiican in adkaarti qur-aanka iyadu isku akriyo ama rag ha noqoto ama dumar ha noqoto iyadu isku akriyo hana xirsi karato wax intaas uga fiican labana aayad iyo iyo xadiis aayad iyo xadiis oo labaduba ku saabsan mid ku saabsan tahay in jinniga qole magan geli jirtay in jinniga laga magan galaana ay shirki tahay iyo mid ku saabsan xadiis ku saabsan in sifaatka alle subxaanahu watacaala iyo tilmaamaha alle oo dhamaystiran iyo kelimaadka alle oo dhamaystiran la magan galo ciddii magan gashana ilahi subxaanahu watacaala oo wixii shara ka magan gelinayo acuudu waxaan magan gala وعن khawr بنt xakiim qaala wuxuu jiri samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ayaan maqlo oo yaquulu leh man nazla qofkii dega manzilan boos faqaala yidhahda acuudu bikalimaati اllahi taamaati waxaan magan galaya kelimaadka alle oo dhamaystiran min shari ma khalaqa sharki alla wixii alla u abuuray shartoodaan ka magangelaa min shari maa kii shartiisa ayaan ka magangelaa dheh khalaqa alla u abuuray wax walba makhluuqa shartooda ayaan ilahay ka magangelaa dheh wix allaala wixii alla u abuuray oo shar leh shartooda ayaa qofkaanu ilahay ka magan galay waxaas ama insi ha noqdeen ama jinni ha noqdeen ama ha noqdeen maaragtay bahalla iyo xayawaan ha noqdeen wax allo alla abuuray shartooda ayuu qofku ilahay ka magan gala lam yadurahu qofkaas ma dhibo shay-un shay xataa yarxala ilaa uu ka guuro min manzilihi daalika booskaas ilaa uu ka guuro wax dhibi karo male jinina ma dhibi karo insina ma dhibi karo halaqna taaba u maayo halaqna taaba u maayo قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آية الجن waxaan kusoo wada jirnay kitaabkii ahaa kitaabu tawxiid lishekh islaam maxamed bn cabdilwahaab alnajdi raxmat ullah calayhi gaar ahaan baabka ku saabsanaa min ashirki alisticaadatu bigayr illahi baabka sheikh wuxuu yihi masaa'ilaa ku jira masaa-isha masalada koobaad tafsiiru aayati ljinni aayaddii jinniga aayaddii jinniga ka warramayda miyaa laga wadaa mase aayaddii maxaa laga wadaa tafsiiru aayati ljinni aayaddii jinniga ka hadlayda miya aayaddii suuraة اljini wa aayaddii suuraة اljini ku jirtay oo heed وأnahu kana rijaalu min اlinsi yacuuduuna brijaali min اljini fazaaduuhum rahaqa tafsiirkeeda ko tafsiirka ayaddana waa soo marnay iyo ina inay jireen kuwo dadkii jaahiliyada ahaa qaar ka mid ahoo jiniga magan gala markay meel degaan yihahda acuudu bisayidi hada اlwaadi min sufahaai qowmihi aلthaaniyaةu maslada labaad kownuhu min الshirki kownuhu ahaanshaha uu yahay sheegaasi magangelidda la magan galo jinniga min ashirki uu kamid yahay kownuhu min ashirki alisticaadatu bigayri illahi waa soo qaybinay meeqaa loo soo qaybiyey afar qaybood qaybta jinniga la magan galaaho qaybtay soo gelayday qaybta shirkigahay soo gelayday qaybta shirkigaahay soo gelayday oo shirkigaa wuxuu ahaa qaybta shirkigaha sii qaybsamaysa jinni la magan galo iyo qof dhimatoo la magan galo iyo iyo qof nool oo waxa ay laga magangala aan kaa magangeli karin oo la magan galo wax ilahay keliya kaa magangeli karo laga magan galo oo la aaminsan yahay inay awood leedahay qaarsoon shirki yaheed marka kownuhu ahaanshaha ay isticaadadu tahay min shirki ay tahay tafsiilka aan soo marnaa loo celina athaalifatu masalada saddexaad alistidlaalu waa daliishiga loo daliishaday calaa dalika shaygaas loo daliishaday ilahay keligii in la magan galo bilxadiidi xadiiska loo daliishaday xadiiskasi waa xadiiskee acuudu bikalimaat illahi taama yani qofku meel dega e yidhaha acuudu bikalimaat illahi taamaati min shari maa khalaqa inaan waxba dhibin lianna alculamaa maxaa yeelay culammadu yastadiluuna bihi xadiidka waxay u deliishadaan calaa ana kalimaati illaahi kalimaadka alle hayru makhluuqatin inay tahay kuwa aan la abuurin qaaluu waxay yidhahdeen lianna alisticaadata bilmakhluuqi isticaadada makhluuqa la magan galaahi magangelidda makhluuqa la magan galaahi shirkun waay xadiidkan waxaa loo deliishaday in oo sheikhu u deliishaday isticaadada iyo magangelidda in ilahay keliya subxaana watacaala la magangeli karo wixii ilahay keliya uu cid dad ka magan geli karo oo jinniga in la magan galayo wixii lamidu aysa sax ahayn xadiiskaa loo deliishaday maxaa yeelu shiku liana alculamaa culamadu yastadiluuna bihi xadiiska waxay u deliishadaan imaamu amed axmed ibn xambal iyo keyrkii waxay u deliishadaan xadiiska calaa ana kalimaati illaahi kalimaadka alle hayru makhluuqatin makhluuq kuwa aan hayn inay yihiin kelimaadka alle iyo hadalka alle inuusan makhluuq ahayn xadiiska loo deliishadaa inuusan makhluuq ahayn waxaa ku jirta xadiiska in nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam qofkii meel dega ee yidhaha acuudu bikalimaati illaahi ataamaati waxaan magangelaa kelimaadka alloo dhamaysta tiran meeshaas dadka qaara waxaa laga yaabaa inay isdigi karaan haddiiba kelimaad alle in la magan galo la ogolaaday ilaahay keyrkii waa la magangeli karaa laakiin kelimaadka alle waa sifa min sifaati illahi wax alle kaka baxsan maa subxaanahu watacaala qur-aanka ilaahay waa sifa min sifaat illah xadiidkuna wuxuu kamid yahay axaadiista loo deliishaday qur-aanku inuu sifo alle yahay ee uusa ahayn makhluuq ahayn sida jahmiyada iyo ahlubidaca in badan oo kamiduhu ay ku andacoodeen qur-aanku waa kalaamu اllahi subxaanahu watacaala waana hayru makhluuqin waa sifa min sifaat illah waana sifa min sifaat illah waxyaabaha daliilka u ahna xadiidkaana kamid a wuxuu yihi liana alculamaa culamadu yastadiluuna bihi xadiidka waxay u deliishadaan calaa ana kalimaati illahi kalimaadka alle hayru makhluuqatin kuwa la abuuray keyrkood inay yihiino oo sifa min sifaati illahi yihiin qaaluu marka waxay yidhahdeen iyadoo culammadu arrintaas sii cilayna liana alisticaadata bilmakhluuqi makhluuq in la magan galaahi shirkun waay haddii kalaamka alle ou makhluuq ahaan lahaana isticaadada iyo magangelidda la magan galo waxaa ka dhalan lahayd in makhluuq la magan galaa ka dhalan lahayd makhluuq in la magan galana waa shirki waxaa la magangeli karaa waa allah subxaanahu watacala iyo sifooyinkiisa allah iyo sifooyinkiisa waay wuxuu shikhu marka alistidlaalu bihi waxaa kaloo baabka laga qaatay in loo deliishado alistidlaalu in loo deliishado calaa dalika shaygaas loo deliishado bilxadiidi xadiidka loo deliishado isticaadada iyo magangelidda in ilahay la magangela alaasaan cid kale la magangeli karin ilahay keliya in la magangela alistidlaalu deliishii la deliishado على ذلك شيء قسلود للشدو أو أخ استعاذه إن عبادتها إلهينا وسكليه سبحانه وتعالى بالحديث حديث كلود للشدو حديث يعود بكلمات الله التامات يعني. لأن العلماء معي العلماء يستدلون به حديث واد لشدان على أن كلمات الله كلمات كالله وحيود لشدان كلمات كالله هذا الكالله غير مخلوقة وأن العبورين إليهين قالوا حين يجهدن لأن الاستعادة استعادة المجنجلد بالمخلوق لما جنجله الشرك واي شرك واي مركز إن كلمات كالله لما جنجل وحي دليلته هاي كلمات كالله ليس مخلوق هاي وهذه كلمات كالله مخلوقة هاي لما جنجله وحكى على الهين إن شرك لو دعوا شركنا دينته ما فرضتك الرابعة مسألة أفراد فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره فضيلة هذا الدعاء دعاء فضلك أوليه فضلك دعاء وإلاده مع اختصاره مع, مع اختصار هذا الدعاء دعاء قابلة أي قبط إذول رقبه إن هدنا أي فضيلة فربضا لذا هي شاشة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقابنته لكن هذا فضل بدن يا خير بدن كتير خير كسوا مع كتير لم يضره الشيطان ونبي عليه الصلاة والسلام قف كيسات إلى هذا شيطان بمرضبه شيطان بن أما شيء له شيطان ما حديثه لم يضره شيء شيء مرضبه أما شيطان هنغضه أما غيره هنغضه مركز عدوى قابلت هاي لكن بركة ذي هذه بدن هذه بركة بدن الخامسة مسألة الشنات أن كون الشيء شيء هاشيسة يحصل به إنه يهمله كحسله سقبا منفعة دنيوية نعتي الدنيا وكحسرة من كف شر أو شر لفعلية يوحي لمدة أو جلب نفع أمن وناق مبوسوج جداء لا يدل كتوس مايو على أنه ليس من الشرك شيء شيء عن وصف الشرك يا كمدهن كتوس ما دليل وماها شو قولي حديث وحيابها لقى فهمها ولو دليل شدوحة كمدة شيء والبع أو نعفي كنتلو وناق أتوها شو ama dhib dhibka sababtii dhib lagaga difaaco ama dhib laga dhibka kaa celiya inuusa ahayn tawxiid uusaas ku noqoyn tawxiid shaygu uusaas ku noqoyn shaygu shay wanaagsanna uusaas ku noqoyn sababtu waa maxay waxaa la sheegay in nimankii jaahiliyada ahaa markay meel degi tagaan ay dhihi jireen acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi waxaan magangelaynaa madaxda waadigan oo jinniga ah waxaan ka magangelaynaa min sufahaai qowmihi qowmkiisa kuwiisa geedeysa saas markay dhahaanna waxaa laga yaabaa inuu ka celi jiray waa uu ka celi jiray manfaca adduunya ma heleen mase ma heli dadkaas manfaca adduunya way heleenoo shartii shaydaanka ee jinniga meesha degana odaygii meesha deganaa odaygii jinniga meesha degan odaygooda ahaa aa ka celiyey waa ka hor istaagay laakiin intaasun waxay daliil u tahay inaan shaygaanu shirki ahayn daliil uma aha shaygii waa shirki laakiin nacfi waad ku heshay wax walba nacfi adduunya ku heshana shirki maaha maa macnahoodu xaaraamna maaha maaha waxyaabaha aad nacfiga adduunyada ku heli qaar kamid waa gaalnimo sida tan oo kale sida tan oo kale waxa laga yaaba nacfi adduunya caafimaad iyo waxaynaad ku hesho lakin waa gaalnimo qofaa jirana jinni ku dhaca waa lala ordaa mingiskaa la geynaa mingiska shinnigaa lagala hadlaa waa laga mudaynaa waa roonaane kufri waa sheegu laakiin qofkii xoogaa waxay ku heshay nacfi adduunya ku heshay marka shaygii aad nacfi adduunya ku hesha maaha macnaheedu inuusan shirki ahayn inuusan shirki ahayn marka wax badan oo shirkigaa jiro nacfi adduunya lagu helo tusaale ahaan nin boqora aada caabudo waa u sujuude markaasuu hal milyan oo dollar kugu dhejiyey soo lacag badan maaha laakiin maxaad ku heshay gaalnimaad ku heshay diintii ad ka baxday ama gaaladee waxay yihahdeen qofkii gaalowda kun dollara bishii la siiha qofkii christan noqda kun dollara bishii la siiha dad badanaa gaaloobay kunkii dolara lagu dhadhejiyey iyo guryahoodii nacfi adduunya ma heleen mase ma hel waa heleen laakiin kufriga gaalnimay ku heleen mase tawxiiday ku heleen kufriyay ku heleen waxyaabaha bidacduna waa la mid qofkii shiici noqda ama qofkii suufi noqda ama qofkii xisbi noqda waxa la waxaasaa la siinaa qofkii wixii waa la siiyey nacfi adduunya kuhe ku helay laakiin muxuu ku galabsaday shirki miya bidcadu yani wax bidac uu ku galay macaasidu waa la mid khamrada iyo khamaarka nacfi adduunya ma laga helaa mararka qaar waa laga helaa waa laga helaa marka khamrada iyo laga hadlaayay khamaarka ilahi subxaana watacala wuxuu yihi qul fiihima ismuka ismun kabiiru wa manaaficu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafcihima dembi badan ay leeyihiin iyo nacfiyaal fara badan oo dadka usugnaaday laakiin wa ismuhuma akbaru min nafcihima dembigooda nacfigooda ka weyn shaygu marka isagoo maaragtay dembiga u haddana nacfi adduunya yeelan karaa waa dembi nacfi adduunya inuu leeyahana macnaheedu dembiga ka saari mayso khamrada iyo iyo khimaarka iyo khamaarka waa dembi waa kabiira min alkabaa'ir macaasi waaye haddana nacfi adduunya inay yeeshaana suurtagala nacfiga adduunya ilaahayna lama diidin laakiin ismigooda ka weyn nacfigooda nacfigooda ismigooda ka weyn qofkii markay jinni ku xihatana waa saas wuxuuri shiku marka ana kowna shayin shayga ahaanshihiisa yaxsulu bihi inay ku xasilayso manfacatun dunyawiya nacfi adduunyo inay ku xasileen oo nacfi adduunyo lagu helaa oo min kafi sharin shar layska difaacoo kalea sida shaydaankaana magan galoo kale aw jalbi nafcin ama nafci lagu soo jiidoo kalehoo cunno lagu siiyo wixii lamida iyo lacag lagu siiyaa laa yadullu kutusi maayo calaa anahu shaygaasi inuu yahay calaa anahu shaygaasi laysa min ashirki shirkiga inuusa kamideen kutusi maayo intaasu daliil ma aha shaygu inuusa shirki ahayn ousa bidca ahayn ousa macsiya ahayn daliil ma aha ee waxaa suurtagal ah shaygu isagoo shirkiya samayntiisu ay shirkiya gaalnimo tahay in nacfi addunya lagu helo in nacfi addunya lagu helo marka nacfigaas addunya la fiiri maayo waxaa la fiiriyaa qatarta qatarta meesha ku jirta qatartana waa laga fogaana qatartana waa laga fogaana wallahu taala acla waclam wabillahi tawfiiq